بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثاني أصل اللبات معرفة دين الإسلام إسلام كدين كيسي برشيد سواء بالأدلة الدلة لغو برتو وهو دينك إسلامك الاستسلام isdhiibitaan waaye lilaahi allah laisku dhiibo bitawxiidi towxiidna laisku dhiibo walinqiyaadu hoggaansan waaye lahu allaha loo hoggaansamo bidaacati daaca looga hoggaansamo waalbaraa'atu beri noqosho waaye min ashirki shirki xaggiisii laga beri noqdo iyo wa ahlihi shirki dadkiisii laga beri noqdo wa huwa diinul islaamka halaathu maraatiba martabooyin oo saddex ah waaye alislaamu islaamnimo waaye iyo aliimaanu iimaan waaye iyo alixsaanu ixsaan waaye ixsaan waaye wa kullu martabatin martabad kasto lahaa waxay leedahay arkaanun arkaan fa arkaanu lislaami islaamka arkaantiisa khamsatun shan waaye shahaadatu an laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudaayo inuusan jirin qiritaankeedii waaye ila allaahu allah mooyaane wa anna muxammadan nebi muxamedna rasuulullaahi allah rasuulkiisi inuu yahay qiritaankeed waayo qiritaankeedii waayo wa iqaamu salaati salaada oogiddeedii waaye iyo wa iitaau zakaati zakadii dhiibitaankeedii waaye wa sawmu ramadaana iyo ramadaankii soomitaankiis waaye iyo xaju bayt illaah allah beedkiisii u xajiintiisii waaye beedkii alxaraami xurumada lahaa fa daliilu shahaada shahaadada daliilkeed qowluhu allah hadalkiisii waaye tacaala sareeya shahida allaahu allah wuxuu caddeeyey annahu sha'ni ah laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa huwa asiga mooyaane waalmalaa'ikatu malaa'igtana sidaasaa caddaysay wa ulul cilmi cilmiga dadku u saaxiibka ahaana sidaasay caddeeyeen qaa'iman haal uu yahay allaha mid u istaagsan bilqisti cadaalad laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudaya ma jiro ilaa huwa allah mooyaane allihii alcasiizu qaalib ah wax kasto ka qaalib noqonayay ka qaalib ahaa allihii alxakiimu oo xikmo badnaa ayib musanifku raxmat ullaahi calayh meeshaan wuxuu rabaa inuu kaga hadlo asalkii labaad oo ka mid a min usuul athalaatha alatii yajibu cala alinsaani macrifatuhaa saddexdii asal oo waajib ku ahayday insaanka barashadoodii asalkiisii labaad ayuu rabaa meeshan inuu kaga hadlo wuxuu ka soo hadlay asalkii koowaad waa soo sharxay adillo fara badanna waa u keenay wuxuuna ahaa macrifatu alcabdi rabbahu addoonka barashadiisu rabbigiisii u baranaayo ayuu ahaa asalka koowaad kii markii ka soo hadlay ayaa wuxuu rabaa meeshaan haddana inuu kaga hadlo asalkii labaad oo ah macrifatu diin alislaami biladilla sida horey aad usoo sheegnayna saddexdaasi asal adduunkani waa la isweydiin karaa qabrigana waa la isku weydiinayaa qiyaamana waa la isweydiinayaa waxay u baahan yihiin markii jawaab jawaabtoodina waxaa mudan inuu ku jawaabo qofkii bartay oo ku dhaqmay haddaba in la barto waa waajib marka wuxuu leeyahay musanifku raxmatullahi calayhi alaslu athaani asalka labaad waxaa waaye macrifatu diini alislaami islaamkii diinkiisii barashadiis waay islaamka diinkiis barashadiis waay maxaa lagu baranayaa biladilla adillo ayaa lagu baranayaa adilladaasi waa min alkitaabi waasunna kitaabka alle ayaa lagu garanayaa islaamka sunnada nebiga oo saxiixiga ah ayaa lagu garanayaa islaamka bil adilla markii uu leeyahay qeydkaasi wuxuu saarayaa bitaqliid taqliid laguma baranaayo islaamka diinkiisii baabkaanina sideedaba ma anfacayo inuu la taqliido qof kasto inuu barto daliilkiisii ku barta la rabaa lab iyo dhedeg rag iyo dumarba idan biladillati wuxuu saarayaa bitaqliidi taqliid baabkaani loogama baahna kadib ayaa wuxuu rabaa inuu tacriifiyo diin lislaam diin lislaamkii ayuu rabaa inuu tacriifiyo wuxuu leeyahay wahuwa diinulislaamkaasi wahuwa damiirkaasi waxaa loo celinayaa diinu lislaam waxaa kaloo kuu bannaan inaad u celiso alislaam keligiis wahuwa diinulislaamka alistislaamu isdhiibitaan waayo lilaahi ilaahay laisku dhiibo bitawxiidi tawxiidna laiskuga dhiibo waay ilaahay markii laisku dhiibaayo waa in laiskuga dhiibo tawxiida tawxiidna waxaa soo galayaa saddexdiisii nooc tawxiid aluluhiya tawxiid alrububiya tawxiid alasmaa'i waasifaat saddexda way soo galayaan laakiin kan ugu daran inuu soo galo waa tawxiid aluluhiya maxaa yeelay asaga waa kii oo nebi kasta iyo ummaddiisii inay isu khilaafaan u dhacay u badan yahay waa asaga idan ilaahay in laisku dhiibo waaye oo laiskugu dhiibo bitawxiidi waaxidad ilaahay la waaxidayo rabbanimadiisi in la waaxido aada ula shariig yeelin ilaahanimadiisi inaada u waaxido adigaan ula shariig yeelin asmaadiisii sifaaddiisi inaad u waaxido aada ula shariig yeelin intiba way soo galaysaa marka ilaahay inaad isku dhiibtid oo tawxiidkiisii iskugu dhiibto oo aada keliyeyso keliyeynta inaad allaah siisid waay ama rabi rububiya ha ahaado ama uluhiya ha ahaado mise asmaa wa sifaad ha ahaadee iyo walinqiyaadu way kan labaad hoggaansan waaye iyo walinqiyaadu hoggaansam waaye yaa loo hoggaansamayaa lahu lilaah allah loo hoggaansamo hoggaan waa la yaqaanaa oo inta badan baadiyaha ratiga markii la raro afkiisa waa la xidhayaa oo xaraga lagu xidha xaraggaasi loo qabtaa oo waa la wadayaa soo maha xaraggaasa lagu hogaaminayaa idan inaad isku hogaamisid allah hee xaggiisii waa walinqiyaadu uu hoggaansan waayo lahu lilaahi alla keligiisa loo hoggaansamo maxaa looga hoggaansamaa bidaacati daaco cibaado in ilaahay looga hoggaansamo waayo daacadan waxaa soo galaya labo daacatu llaahi wa daacatu rasuulihi ilaahay daacadiisii iyo rasuulkiisii daacadiisii loogaga hoggaansamo waayo allah in loo hoggaansamo bidaacati daaca looga hoggaansamo asaga daacadiisii iyo rasuulkiisii daacadiisii looga hoggaansamo waayo saddex walbara'atu min ashirki wa ahlihi nusakta qaar waxay qorayaan waalkhuluusu min ashirki wa ahlihi waalkhuluusu fakasho waayo min ashirki shirki laga fakado iyo wa ahlihi shirkiga dadkiisii laga fakado waayo haddii la yidhahdo khuluus fakasho iyo baxitaan waayo in laga baxo shirki laga baxo dadkiisiina laga baxo fakasho la yidhaahdaa khuluus laakiin nus nusqada oo muctamadka ah oo saxiixa ah waa in la yidhaahdo waalbaraa'atu min ashirki wa ahlihi maxaa yeelay bara-ada iyo khuluuska waxaa heel dheer bara-ada waay khuluuska waa shaygan inaad ka dhex baxdid keliya waay laakiin inaa u carootay necbaatay gooysay ma tusinayso sida badan laakiin bara-ada waa buqda soo ma waa caro goyn loolaytan antaba way tusinaysaa sidaa daraaddeed nusakta muctamadka ah waa albaraa'atu min ashirki wa ahlihi walbaraatu beri noqosho waaye min ashirki shirka laga beri noqdo wax allaala wixii shirka ah beri laga noqdo alle in loo shariig yeelo beri laga noqdo daacadiisi in loola wadaajiyo allah beri laga noqdo idan walbaraatu min ashirki waxay u taallaa alitisaamu lilahi bitawxiid iyo walanqiyaadu lahu bidaacata labadaba labadu way u taallaa walbaraa'atu beri noqosho waaye min ashirki shirka xaggiisii laga beri noqdo iyo wa ahlihi ahli shirki waay shirka dadkiisii beri laga noqdo waay wa ahlihi hi damiirkaasi shirkiga loo celinayo shirkiga dadka samaynayaan in beri laga noqdo loo caroodo albaraa'ana waa soo marnay waa alwalaau walbaraa baabkeeda ku soo marnay soo maaha muqadimadii labaad masaladeedii saddexaada ku soo marnay ayadoo khulaaso ah ayib idan albaraa'a waa beri noqosho waa caro waa gooyn waa la olaytan lala olaytamaayo dadka shirkiga samaynayaan beri laga noqdo idan islaamkii tacriifkiisii wuxuu koobsanayaa saddex asaas wuxuu koobsanayaa saddex asaas asaaska koowaad alistislaamu lilaahi biاtawxiid asaaska labaad walinqiyaadu lahu biاطaaca asaaska saddexaad walbaraa'atu min ashirki wa ahlihi kaas ayaa la yidhahdaa diin اlislaam islaamka diinkiisii kaas waayo diin ulislaam kaasaa la yidhahdaa idan diinkaas oo saas tacriifkiisu yahay barashadiis waaye lagu barto biladilla asalka saddexaad kaasoo ku saabsan yahay ayib kadib musanifku raxmatullahi aleyh wuxuu leeyahay wa huwa halaathu maratiba wa huwa diinu lislaamki meesha le loo celinaya wa huwa diinu lislaamki halaathu maraatiba martabooyin saddex ah waaye maraatib waa jamcu martabatin mufrad waaye maraatib waa jamc martabana waa almanzilatu boos waaye wdarajatu darja almanzilatu wdaraja ayaa laga wadaa martabadana idan diinulislaamka saddex manzilo ayuu leeyahay saddex darajo ayuu leeyahay saddex qeybood waaye saasaa laga wadaa saddexa darajo ayuu leeyahay saddex jaranjaruu leeyahay mid hoose mid dhexe mid sare hoosuu ka bilaabanayaa kor u socdaa darajo hoosa ka bilaabanaysaa kor ay u socotaa sooma boos hoosuu ka bilaabanayaa kor u socdaa idan saddex martabou leeyahay oo hoos ka bilaabanayso oo kor u soconayso martabo koowaad oo hoos ah martabo labaad oo dhex ah martabo sare oo saddex ah martabo saddex ah oo sare martabo saddexaad oo sare saddexdaasuu leeyahay waxaa uga hooseeyo islaam waxaa ku xigo iimaan waxaa ku xigo e e ixsaan sidaa daraaddeed waxaa la yidhahdaa daa'iratu lislaami awsacuu min daa'irati aliimaan kamaa ana daa'irata aliimaani awsacuu min daa'irati alixsaanna la yidhahdaa daa'iratu lislaami islaamka daa'iradiisii xaradiisii xarada islaamka wareega islaamka awsacu waa ka ballaaran yahay muxuu ka ballaaran yahay daa'iratul iimaan iimaanka daa'iradiisii iyo xarada iimaanka waa ka waasacsan yahay sidaa daraaddeed munaafiqiinta hadda maxay sheeganayaan islaam soo maa islaamna ma aha laakiin iimaan ma sheegan karaan maba gaarin islaamyadan islaam munaafiqiinta hadda waa iska sheegan karaan daa'iradiisi marka waa ka waasacsan tahay kamaa ana aliimaana awsacu min daa'irati alixsaan sida iimaanka uga waasacsan yahay daa'iradiis daa'irada ixsaanka iimaanka daa'iradiisii hee ayadana waa ka waasacsan tahay way ka hooseysaa oo ma gaarayso daa'irada ixsaanka waay idan ixsaanka daa'irada uga hee khaasisan waay islaamku waa caam iimaanka waa ka khaasisan yahay ixsaankana waa kasii khaasisan yahay iimaanka ka ixsaankana iimaanka kasii khaasisan yahay daa'irat lislaam awsacu min daa'irat aliimaan kamaa ana daa'irat aliimaan awsacu min daa'irat alixsaan la yidhahdaa idan maraatibuu leeyahay way kala sarreeyaan meesha laga soo galaya diinta islaamka waa islaamka waayo waxaa ku xiga la gaaraayo ah ama lagu gaaro iimaan waxaa laga kasii weyn ee ixsaanka waayo dadka islaamka maxaa la yidhahda islaamay islaamnimo laga helayna maxaa la yidhahdaa muslimuun dadkii iimaan laga helayna maxaa la yidhahdaa mu'minuun dadkii ixsaan laga helayna maxaa la yidhahdaa muxsinuun soo ma sidaas wa huwa diinu lislaamka halaathu maraatiba martabooyin oo saddex ah waaye martabooyin oo saddex ah waaye alslaamu islaamnimo waayo martabadii koowaad waayo waliimaanu iimaan waay iyo wlixsaanu ixsaan waay in diinka saddexdaasi martabo uu leeyahayna waxa u daliila xadiidkii cumar ibnu khadaab waa noo imaan doonaa oo loo yaqaano almacruuf xadiidu jibriil xadiidu jibriil ayaa daliil u ah waa noo imaan doonaa maraatibta diinka inay saddex qeybood ay tahay maxaa u daliila u tusinaa xadiidkii cumar ibnu khadaab loo yaqaanay xadiidkii jibriil waa noo imaan doonaa saddexdaas waa wa kullu martabatin martabad kasto hee lahaa lilmartabati martabadii ayay leedahay arkaanun arkaan martaba kasto saddexdan ka mid ah waxay leedahay arkaanay leedahay arkaan waa jamcu rugnin arkaanin way tiiraday leedahay mid kasta martabooyinkan saddexda ah mid kasta waxay leedahay tiiray leedahay tiirir tiirir ayay leedahay ayib mid kasta waxay leedahay tiirir waayahay waa bilaabay wuxuu leeyahay fa arkaanu lislaami khamsatun haddaba arkaanta islaamka arkaantiisii waa shan fa arkaanu lislaami islaamka arkaantiisii khamsatun shan waaye islaamka tiirarkiisii shan waaye shan tiir ayuu leeyahay waxaana u daliil xadiidkii cabdillaahi bni cumar buniya alislaamu calaa khamsin xadiidkeeda macruuf waay islaamkii waa la dhisay shanna lagu dhisay calaa khamsin ay calaa khamsati acmudin shan tiir ayaa lagu dhisay waay xadiidkaasay tusinayaa oo macruufka ahaa arbiciinka boqoraya soo ma xadiidkii labaad mid kii saddexaad waay kii saddexaad ahaa xadiidkii saddexaad buu ahaa waa la yaqaan idan xadiidkaasi cabdillahi ibni cumar ay ah daliil u ah arkaanulislaam inay tahay shan fa arkaanulislaami islaamka arkaamtiisii khamsatun shan waaye kama badnaa shan ayaa arkaantiisay tahay haddaba shantaasi arkaan mid ee dhammaan qofkii ka tago waa kaafirun biijmaaci lmuslimiin shanta arkaan qofkii la imaan waayo oo ka tago waa kaafirun biijmaaci lmuslimiin muslimiinta oo dhanna waa isku waafaqsan yihin rugniga koowaad qofkii ka tago oo ah shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llahi qofkii ka tagana kaafirun biijmaaci lmuslimiin isagana rugnigii koowaad shanta arkaan midki koowaad qofkii ka tagana waa kaafirun biijmaaci lmuslimiin inta kale waxa uma tarayaan wixii afarta kale shanta midka koowaad wixii ka dambe afarta kale arkaanulislaam afarta kale salaada zakada soomka xajka qofkii ka tago hee juxuudan uga tago asagana kaafirun biijmaaci lmuslimiin afarta kale qofkii ka tago waa juxuudan uga tago inkirid juxuudan inkirid iyo diidmo diido hee waa kaafirun biijmaaci lmuslimiin qofkii salaada ka tago kan labaad ah rugniga labaad soo ma salaada qofkii ka tago hee takaasulan wa tasaahulan ugu tago waa la isu khilaafsan yahay gaalnimadiisa juxuudda maxaan soo marnay gaal inuu yahay soo maha qofkii rugnig labaad oo salaada ah ka tago takaasulan wahansi iyo tasaahulan fududaysi fududaysanaya darteed ugu tago gaalnimadiisii waa lasu khilaafsan yahay jumhuuru lculamaa'i waxay leeyihiin gaal ma aha culimmada qaar ka midan waxay leeyihiin gaal waaye saddexda dembe sekada soomka xajka qofkii ku ka tago takaasulan wa bukhlan ugu tago hee gaal ma aha gaal ma aha khilaafna kuma jiro waana isku waafaqsan yahay inuusan gaal aan ahayn ahlu sunnaha waa isku waafaqsan yahay inuusan gaal aan ahayn intaas ma fahamteen tasirkaas ma la fahmin shanta arkaanul islaam qofkii ka tago muxuu yahay xukunkiisii asagoo aan la kala qaadaynin gaal waay rugniga koowaad qofkii ka tagana maxaa waaye gaal waay biijmac almuslimiin rugniga labaad qofkii ka tago juxuudan maxaa waaye gaal waay biijmac kulligooda dhe afarta kulligooda qofkii juxuudan ugu tago maxaa waaye hukunkiisa gaal waay biijmac almuslimiin rugniga labaad qofkii takaasulan wa tahawunan ugu tago maxaa waaye waa lasu khilaafsan yahay jumhuurta maxay qabaan gaal maaha culamada kalena gaal waayo saddexda kale qofkii ka tago takaasur iyo wabukhlan ugu tagana gaal ma aha mala fahmin khulaaso waay wuxuu leeyahay marka musanifka fa arkaanu lislaami islaamka arkaantiisii khamsatun shan waaye ko shahaadatu an laa ilaaha ilaaha xag lagu caabudaaye inuusan jirin qiritaankeedii waaye ila allahu allah mooyaane qaabkii loo fasiraya fiiri si fiican u fiiri shahaadatu an laa ilaaha ilaaha xag lagu caabudaaye inuusan jirin qiritaankeedii waaye ila allahu allah mooyaane wa anna muxammadan nebi muxammedna rasuulullaahi ilaahay rasuulkiis inuu yahay qiritaankiis waa labadan shahaado maxay isku yihiin hal rugni labada shahaado waxay isku yihiin hal rugni ayib haddaba su-aalaa imaan karto su-aasha imaanaysa waxaa waaye haddii labadii shahaado laba shahaado ay kala yihiin mid kasta inuu gaarkiisii loo qiro ay tahay maxaa hal rugni keligeed looga dhigay ama hal rugni keligiisii maxaa looga dhigay labadooda inti laisku daray maxaa hal rugni looga yeelay maadaama laba shahaado ay yihiin mid kasta gaarkiisi in loo qirona laska rabo allahna gaarkiisi in loo qiro ayaa laska rabaa rasuulkiisiina gaarkiisi in loo qiro ayaa laska rabaa maadaama labadoodii mid kasta in gaarkiisii loo qiro laska rabo maxaa haddana hal rugni keligiisii looga yeelay su-aal imaan karta way soo ma culimada laba jawaabooda kaga jawaabeen culimada waxay kaga jawaabeen laba jawaabood ayib jawaabka koowaad jawaabka koowaad waxaa waaye ay dhaheen horta camal kasto la samaynaayo cibaado kasto la samaynaayo ma ansaxayso ma lama aqbalaayo ilaa laba shardi in la helo mooyaane soo maha camal kasto la samaynaayo cibaado kasto la samaynaayo ma ansaxayso lamana aqbalaayo ilaa laba shardi markii la helo mooyaane shardigii koowaad waa alikhlaas lilaahi subxaanahu wa tacaala shardiga labaad waa almutaabaca lirasuuli illaahi sala allahu alayhi wacala alihi wasalam saasaa laisku waafaqsan yahay haddii camal kasta la samaynaayo cibaado kasta la samaynaayo ansaxaynin aan la aqbalaynin ilaa laba shardi mooyaane oo uu yahay midkoodii alikhlaasu lilaahi subxaanahu wa tacaala uu yahay midka labaadna mutaabacatu rasuuli lahi sal lau alay wasalama almutaabacatu lirasuuli lah sal slama ay tahay hee ikhlaaskii booskiisii maxaa fadhiya maxay sugayaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah mutaabadii boosteedana maxay sugaysaa shahaadatu anna maxamed rasuul allah idan ma kala maarmaan soo maa taas waa jawaab jawaabta labaad lagaga jawaabay jawaabta labaad lagaga jawaabay waxaa waaye hee nebiga calayhi salaatu wasalaam muballiqun can illaahi waay soo ma mid alla xaggiis wax ka gaarsiinaya waay rasuulu sal slam waa muballiqun can illah waa mid alla xaggiis wax ka gaarsiinaya waaye shahaadada maadaama nebiga ka gaarsiinayo alla xaggiisii hee nebiga shahaadadiisii waxay tahay tatima lishahaadati an laa ilaaha ila allah shahaadadiisii waxay tahay mid taam yeelayso shahaadadii allah nebiga wuxuu ka gaarsiinayaa alla xaggiisii maadaama asaga alla xaggiisa wax ka gaarsiinayo asaga shahaadadiisii waxay taam u tahay shahaadadii allah oo gaarsinaya isaga idan hee ma kala maarmaan oo hal rugni saas ayaa looga jamciyey mala fahmi khulaasadeeda intaas ayib midda koowaad marka waa kaas labo wa iqaamu salaati waa la rafcinaa meeshaani dhammaantoodii waa la rafinayaa wa iqaamu salaati iyo salaadii oogitaankeedii waaye rugniga labaad iyo wa iitaau zakaati zakadii dhiibiddeedii waaye iyo wa sawmu ramadaana ramadaan soomitaankiis waaye iyo wa xaju baytillaah allaha beedkiisii u xajiintiisii waaye oo u qasdaankiisii waaye beedkii alxaraami sharafta lahaa oo xurmada lahaa oo qiimada lahaa xajiinta loo xajinaayo saddex af shantaasi rugni waaye mid kastana daliilkeesaa ku keeni doona waa bilaabay wuxuu leeyahay fa daliilu shahaada haddaba shahaadada daliilkeed qowluhu allah hadalkiisii waaye tacaalaa sarreeya shahida allaahu ilaahay hee wuxuu caddeeyey shahida macaani badan ayaa ku timaadaa shahi shaha shahida bimacnaa bayana shahida bimacnaa aclama shahida bimacnaa qadaa shahida bimacnaa xakama shahida bimacnaa akhbara antum waa la yidhaahdaa kii rabto aad ku fasiraysa isma diidayso dhammaantood shahida allaahu ilaahay waa caddeeyey bimacnaa bayana waay shahid allaahu ilaahay waa khabaray bimacnaa akhbara waa sheegay waay shahid allaahu ilaahay waa xukumay bimacnaa xakama shahid allaahu ilaahay waa xukumay bimacnaa qadaa shahid allaahu alla waa ogeysiyey bimacnaa aclama intaba hee waa sax kii aada rabto ku fasirin kartaa shahid allaahu ilaahay waa caddeeyey muxuu caddeeyey annahu anna asha'na walxaala damiiru shani la yihahdaa annahu sha'ni ah hee laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudaayo inuusan jirin ayuu caddeeyey ilaa huwa asaga keli ah mooyaane ilaaha xag lagu caabudaayo inuusan jirin ayuu caddeeyey ilaa huwa asaga mooyaane inta kale hee xag laguma caabudo maxaa lagu caabudaa baatil way waalmalaa'ikatu malaa'igdana saas ayaa caddaysay naftirkeeda malaa'igda alle ayadana saas ayaa caddaysay wa ulul cilmi cilmiga dadku u saaxiibana saasay caddeeyaan ululcilmi cilmiga meeshan waxaa laga wadaa cilmu sharci waay cilmu lkitaabi wasunna dadkiisii waay culamada waay cilmiga sharaftiisii ayaa iyo ahalkiisa sharaftoodi ayaa ku caddahay aayaddan ilahay ku caddeeyey markaatadii saddexaada laga dhigay ahlulcilmigi soo maa markaatada koowaad yaa waay allah tan labaadna malaa'igtii tan saddexaadna ululcilmi waay wa ululcilmi cilmigii ululcilmi ay asxaabulcilmiga laga wadaa wa ululcilmi cilmigii dadku u saaxiibka ahaa ayagana saasay caddeeyeen dheh saaseeda waay ilaah aqligooda waa inaysan jirin ilaa allah mooyaane qaa'iman haalu yahay allah mid hee u istaagan qaa'iman waa xaalo qaa'iman haal uu yahay allah mid u istaagan bilqisti ay bilcadli way cadaalad u istaagan isagoo cadaalad u istaaganaya ay arrintaas caddeeyay waay laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudayaa ma jiro ilaa huwa asaga mooyaane tawkiid way tii hore lagu adkaynaya annahu laa ilaaha ilaa huwadii hore ayaa lagu adkaynayaa laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudayo ma jiro ilaa huwa allah mooyaane allahaasoo alcasiizo haalib ah wax walbo ka haalib ah allahaasoo alxakiimo xikmad badan shay kasta booskiisi dejiyey xakiim xikma waay ku sifaysan alxikma waxaa la yihahdaa wadcu shayi hee fii maxallihi shay kasto in booskiisi la deji dhahdaa alxikmatu waa wadcu shayi fii maxallihi xakiim waay allah tabaaraka wa tacaala aayaddan waxaa ku sugan saddex shay acdamu shahaadatin wa acdamu shaahidin wa acdamu mashhuudin bih hadihi alaayatu tatadamanu acdamu shahaadatin wa acdamu shaahidin wa acdamu mashhuudin bih ayaa ku sugan aayaddan waxay koobsanaysaa hee saddex shay kow acdamu shahaadatin waay markaata tan ugu weyn maxay tahay shahaadatu an laa ilaaha ila allah waay markaata kac kan ugu weyn ayaa ku sugan oo ah shahaadatu an laa ilaaha ilaa hu wa acdamu shaahidin waa ku jira yaa waaye huwa allah waay allah qof markaata kaco kan ugu weyn yaa waaye allah waay isaga markaata kacay acdamu shaahidin wa acdamu mashhuudin bihin waa ku sugan yahay ee mid laga markaata kaco kan ugu weyn oo ah hee annahu laa ilaaha illaa huwa annahu laa ilaaha illaa hu idan maxaa ku sugan acdamu shahaadatin markaata tan ugu weyn wa acdamu shaahidin mid markaata kaco kan ugu weyn wa acdamu mashhuudin bihi mid laga markaata kaco kan ugu weyn soo ma intaasaa ku sugan waa aaya cadiima waa aaya hee cadiima idan daliilu shahaada waa kana wa macnaaha wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wabilahi tawfiiq